wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa wuxuu magaalada muqdisho ka daafuray kulan looga hadlayay horumarinta habraaca sharci qoridda iyo kor u qaadidda xirfadda sharci qoriyaasha qaranka kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka socday labada gole ee baarlamaanka dalka xafiiska ra-iisul wasaaraha wasaaradaha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo hantidhowraha qaranka iyo sharci yaqaanada qaranka wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalk soomaaliya xasan macalin maxamuud oo dahfuray shirka looga hadlayay horumarinta habraaca sharci qoridda iyo kor u qaadidda xirfadda sharci qoriyaasha qaranka ayaa waxa uu ka warbixiyey muhiimadiisa maanta waa aqoon isweydaarsi adinku aad samaysanaysaan dhexdiinna ah khubaraa idinla joogta in aad uga faa'iidaysataan sharci maxaa loo qoraa baahiyaha keenaahu maxay yihiin ma loo baahan yahay marka ugu horraysa daraasad ma la soo sameeyey oo ka horraysaahu ma jirtaa inta aanan qalinka iyo warqadda la is saarin ma u adeegayaa xal ma keenayaa baahi jirtay wax ma ka qabanayaa intaasoo dhan iyo ka badan ayaa loo fiiriyaa waana waxa aan isleeyahay saddexdan maalmood oo aad u fadhisaan aqoon isweydaarsigan aad ka kala faa'iidi doontaan shuruucdu ummad loo qorayaahi waxa weeye hay-adahan waxaa laisugu keenaya horta inaad isbarataan adinku isbarataan wada shaqaynna aad yeelataan wada shaqaynna aad yeelataan wada shaqayntu waxay keeni doontaa in halbeegyo iyo cabiro wax loo qoro sharciga loo qoro inay yimaadaan haddii hay-ad walba ay say rabto wax u qorto fawda ayaa shuruucdii naga noqonaysaa marka aqoon isweydaarsigaadisu maanta aan u fadhinaahu wuxuu ka jawaabayaa in shuruucdeennu ay mataqaanaa munadam tahay oo nidaamsan tahay